بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إن شاء الله تبارك وتعالى درسي الكبائر ayaynu waxaynu qaadanaynaa kabiirada alkhaamisa walarbacuun oo imaamu dahabi raximahu llah uu bixiyey annamaam namaamku waa qofka dadka isku dira oo namiimiyaha la yidhaahdo dadka isku diraya weeye qaala allahu tacaala ilaahay waxa uu yidhi walaa tudic kulla xallaafin mahiin hammaazin mashaa'in binamiim allihii subxaana qaadirkaa wuxuu aayaddaa nebiga ku caddeeyey oo waxa weeye ka nahiyey inuu nebigu adeeco kulla xallaafin ay kathiiru lxalfi midka dhaarta badan fa innahu laa yakuunu ilaa kaadiban waxa weeye daa'iman say u badan tahay qofka dhaarta badan wuxuu u badan yahay qof beenlow ah haddaba midka iska dhaaranaya oo aan dhaartiisa qaymaynayn ha adeecin oo waxa weeye warkiisa ha maqlin muhiinin waxa weeye haddana liita oo mid xaqiir ah waxa weeye caqligiisa iyo ra'yigiisa iyo xikmad aan lahayn oo naaqisulxikma ah mahiin marka waa qofka liita weeye oo waxa weeye caqligiisu uu daciif yahay oo aan qowlkiisu wanaagsanayn oo aan xikmad lahayn haddana hammaazin ay kathiiru dacni hammaaz waa qofka dadka dacniya ay kathiiru dacni aad iyo aad dadka u dacniya kathiiru dacni linnaas dadka ayuu dacninayaa nasabkooda wax ka sheegayaa cirdigooda wax ka sheegayaa hammaazin mashaa'in binamiim haddana wuxuu u soconayaa oo u socod badan yahay inuu dadka isku diro ay kathiiru namiima ayuu samaynayaa oo dadka ayuu isku diraya haddaba ikhwaani fillaah aayaddaani qof walba oo sifaadka noocaasa laga helo ayay ka hadlaysaa waxa uuna noqonayaa qofka sifaadkaa laga helaa qof liita ilaahay agti oo dadka haddaad isku dirtid waa sifo aad iyo aad u xun oo aan wanaagsanayn wuxuuna ku dhacayaa qofkaasi kabiira min alkabaa'ir kama qaala alculamaa wa qaala anabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu yidhi laa yadkhulu ljannata jannada ma gelayo nammaamun muttafaqun calayh midka dadka isku dira jannada ma gelayo bukhaari iyo muslim baa werinaya min xadiidi xudayfa ibnu lyamaan radia allaahu canhu haddaba midka dadka isku diraya oo namiimada samaynaya waana tacriifin doonnaa namiimada iyo waxa ay tahay culammadu say u tacriifiyeen qofka noocaasoo marka dadka isku diraya laa khayra fiihi jannada ilaahayna horay ka geli mayo oo waxa weeye dadka jannada gelaya oo wanaagsan oo cadaab ka badbaaday ka mid ahaan mayo haddii uu muslim aha hadduu ku gaaloobana dee waa khalaas janno indha saari mayaba waxaa kaloo sugnaatay wa marra annabiyu sala allahu calayhi wasalam biqabrayni nebigu wuxuu soo maray laba qabri fa qaala wuxuu yidhi innahumaa la yucadabaani labadan qabri waa la cadaabayaa ay labada qof oo ku jira waa la cadaabaya waayo qabrigu dee waa ciida qabri lama cadaabay waxaa la cadaabayaa qofka ku jira ay labada qof oo qabrigan ku jira waa la cadaabayaa oo cadaab bay ku sugan yihiin wamaa yucadabaani fii kabiir nebigu wuxuu yidhi waxa lagu cadaabayana ma aha wax weyn ay marka culummadu waa fasireen waayo riwaayadaha xadiidkaa qaar wuxuu leeyahay balaa innahu kabiir la kabiir waa weyn yahay marka aqwaasha culummada dhowr nooc bay ku fasireen qaar waxay yidhaahdeen ay macnaha wax ay isaga tegi kareen weeye oo ay ka dheeraan kareen oo aan ku adkayn laakiin iyaga ayaa fududaystay oo ku dhacay qaarna waxay yidhahdeen ey ma aha min akbarilkabaa'ir laakiin waxa weeye kabiire ayay ku dhaceen oo lagu cadaabaya amaa axaduhumaa macalshaahidku waa kan amaa axaduhumaa labadaa mid ka mid ah fa kaana wuxuu ahaa yamshi binnamiima wuxuu u socon jiray namiimada inuu dadka isku diro wa ama alaakharu kan labaad fa kaana laa yastatiru min bowlihi riwaayadaha qaarna waxa weye laa yastanzihu min bowli bay min bowlihi ay macnaha kaadida isama hagaajin jirin oo waxa weeye kaadiduban iska wanaajin jirin awal baynu soo marnay xadiidkuna waa muttafaqun calayh oo waa inoo soo hormaray haddaba xadiidkan wuxuu inoo caddeeyey min cadaabi alqabri inay ka mid tahay acmaasha cadaabulqabriga lagu gaarayo oo waxa weeye sabab kuugu noqonaya inaad cadaabulqabri geshid oo qabriga qofka lagu cadaabo waxaa ka mid a annamiima qofka dadka isku dira ayaa ka mida waa arrin aad iyo aad u khatara oo aad iyo aad u xun weeye waa in la iska ilaaliyo waayo sababtu waxa weeye mar haddii qofkii qabriga lagu cadaabayo wuxuu ku dhacay kabiira min alkabaa'ir ayuu camalkaasi noqday markaa waayo qabriga waxaa lagu cadaabaa qofkii kabaa'ir la yimid ama hadduu muslim ahaa hadduu gaal ahaana dee kaasi waxa weeye cadaab buu beleeyaa mar walba wa qaala nabiyu sala allahu calay wasalam nebigu wuxuu yidhi xadiis saxiixa tajidu min shiraari annaasi dal wajhayn waxaad helaysaa dadka kuwa ugu shar badan oo ugu khayr daran inay yihiin dal wajhayn ninka la yidhaahdo laba wajiilaha laba wajiiluhu marka waxa weeye nebigaa inoo sii fasiray huwa aladii ya'tii haa'ulaa'i biwajhin qoladaanuu la joogaa markaasuu wuxuu ula imaanayaa weji ay macnaha wixii ay samaynayeen buu la samaynayaa wuxuu isku tusayaa inuu iyaga ka mid yahay oo waxooda raalli ka yahay oo wuu la sheekaysanayaa oo warkoodii buu qaadayaa hadhow oo naseexiyo wuxuu isaga dhigayaa qof iyaga ka mida haddana wuu ka tegayaa qolo kale u tegayaa wa haa ulaa'i biwajhin aakhar ay qoladaa kalena wuxuu ula tegayaa weji kale oo wuxuu noqonayaa oo isku tusayaa inuu iyaga ka mid yahay oo waxay samaynayaan uu raalli ka yahay haddaba marka qofkaa isbedbedelaya oo dalwajaynka oo hadba qof la soo baxaya midab cusub iyo hadba waxaa weeye nooc cusub iyo dhaqan cusub oo dadka isku bedbedelaya kaas ayaa dadka ugu khayr daran waana namiimiyuu noqonayaa waayo qolo walba warkoodii buu qaadaya wa fii lafdin tajidu shiraara annaasi dal wajhayn oo muttafaqun calayh xadiidkuna waa xadiid muttafaqun calayh oo waxa weeye bukhaari iyo muslim ba ay werinayaan min xadiidi abi hurayra radia allaahu canhu axaadiidtaa waxayna tusaysaa markaa inay namiimadu tahay min alkabaa'ir oo aan la oggolayn oo loo baahan yahay in aad iyo aad looga digtoonaado namiimada wa can inabiyi sala allahu calay wasalam nebiga waxaa laga wariyey buu yidhi shiikhu waana xadiid daciifa xadiidkaa uu keenay imaamu dahabi raximahullah xadiidkaasi waa daciif laakiin waynu akhriyaynaa kabacdina markaas ayaynu daciifnimadiisa sheegaynaa wuxuu yidhi nebiga ayaa yidhi baa la yidhi waa laga wariyey buu yidhi inuu yidhi laa yubligunii axadun min can asxaabii shay-an qofna yuu war iiga keenin saxaabadayda oo qof intuu ii yimaado yuuna dhihin hebel baa saa yidhi iyo hebel baa saa yidhi yuuna dhihin oo waxaa weeye namiimaha samaynina fa innii uxibbu waxaan jeclahay inaan waxaa weye waxaan jeclahay anigu an akhruja inaan ka baxo ilayhim ay macnaha inaan dhinto oo waxa weeye adduunka ka tago iyagana aan faaruqo wa anaa saliimu sadri iyadoo waxa weeye qalbigaygu sadrigaygu uu nadiif yahay oo aan waxba ku jirin oo aanan qofna u caraysnayn rawaahu abu daawuud ayaa xadiidka werinaya waa tirmidiy min xadiidi ibni mascuud cabdullaahi ibni mascuud wa fii sanadihi majhuulaani sanadkiisa waxaa ku jira laba qof oo aan la garanaynin sida maaragtay ay culummadu caddeeyeen wa dacafahu alcalaamatu alalbani raximahu ullah fii daciifi aljaamici asagiir ayuu ku daciifiyey wa fii sunani abi daawuud ayuu ku daciifiyey haddaba xadiidku waa xadiid daciifa amaa macnaha uu xadiidku ka hadlayo waxa weeye sanadkiisa xadiidku waa daciif oo waxba laga qaadan mayo laakiin macnaha xadiidku ka hadlayo waxa weye dee axaadiista kala waafaqaya waayo saxaabada dhexdooda in war la iska qaad qaado oo qofkii saxaabadii war laga soo qaado oo nebiga loo keeno oo waxa weeye saa dadkii markaa dhibaata ay timaado xaaraan bay ahayd marka ama saxaabaha noqdeen ama yay noqone in qof war laga qaado oo cid kale loo geeyo diinta islaamka kuma bannaana oo waxa weeye waa arrin xaaraama oo aan la oggolayn ilaa wixii maslaxadi keensato oo markaas waxa weeye nusuusta lagu caddeeyey mooye waxa uu yidhi imaamu dahabi raximahullah wa can kacab waxaa laga wariyey inuu yidhi ittaqu namiima waa ahar weeye ittaqu namiima namiimada iska ilaaliya fa inna saaxibahaa ay macnaha qofka saaxiibkeedaa oo namiimada samaynaya laa yastariixu min cadaabi alqabri kama raaxaysanaya cadaabulqabriga ay markuu dhinto waxa uu gelayaa cadaabulqabri waa xadiidkii hore macnihiisii oo kale waa athar saxiixa ibnu abidunya ayaa werinaya fii kitaabihi alghiiba wannamiima ayuu ku werinayaa wa rijaaluhu mawhuuquun waana xadiid maaragtay waa athar sanadkiisu uu saxiix yahay oo rijaasha werinaya ay yihiin kuwa hiqa ah haddaba atharkaana wuxuu ku tusayaa axaadiistii hore macnaheedii ay in cadaabulqabri lagu gelayo waxa weeye maaragtay namiimada haddaba waxaa loo baahan yahay ikhwaanii fillaah inuu qofku namiimada iska ilaaliyo oo aad iyo aad uga digtoonaada namiimada waxaa kaloo laga wariyey mujaahid raximahullah inuu ku fasiray qowluhu tacaalaa markuu ilaahay yidhi tabbat yadaa abi lahabi wa tabba maa aqnaa canhu maalu wamaa kasab sayaslaa naaran daata lahab wa imra'atuhu xamaalata alxadab ayuu wuxuu ku fasiray inay kaanat tamshi buu yidhi waxay u socon jidhay naagta abulahab uu qabay waxay u socon jirtay oo xamaalatulxadab loo yidhi kaanat tamshi binnamiima waxay ahayd mid dadka isku dirta oo waxa weeye saas ayay ka shaqayn jidhay sidaa daraaddeed markaa ayaa markaas ilaahay ugu sheegay waxa weeye arrintaas haddaba markaa mujaahid saasaa laga wariyey inuu ku fasiray oo imaamu albukhaari ayaa werinaya waa athar oo tafsiirka uu ku keenay waxay ku tusaysaa markaa arrimahaas oo dhan aahaartaa iyo axaadiistaaba waxayna tusayaan inay tahay namiimadu min alkabaa'ir oo aan la oggolayn qofka muslimkaa inuu qof walaalkiisa oo muslima uu war intuu ka qaado uu u geeyo qof kale inay xaaraam tahay haddaba namiimada iyo macnaheeda intaasuu uga gudbay imaamu dahabi raximahullah waxaan ku daraynaa markaa bacda tacliiqaat oo waxa weeye aynu ka soo qaadayno alfaqiih alhaytami kitaabkiisa azawaajir wuxuu yidhi raximahullah qiila waxaa la yidhi annamaam alladii yakuunu maca jamcin namaamka ayuu kuu fasirayaa waa maxay horta nami namaamku oo qofka dadka isku dira waa kee waa kan dadka la jooga oo dad sheekaysanayuu la joogaa warkoodii buu maqlayaa markuu ka tagabu intuu warkii qaado ayuu dad kale u geynaya waxaa kala duwan marka uu isku dhow qataad iyo nammaam marka axaadiidta qaar baa waxa ku soo aroortay laa yadkhulu ljannata qataatun marka qataatna waxa weeye isaguna waa namiimiye laakiin waxay ku kala duwan yihiin buu leeyahay sheikhu raximahullah annamaam waxa weeye waa kan dadka la jooga oo ku dhex jira oo dad meel ku sheekaysanaya intuu la joogo warkoodii la socda hadha warkoodii qaadaya laakiin qataadka waxaa la yidhaahdaa midka dadka dhegaysanaya iyagoon ka warqabin laba ninoo meel ku sheekaysanaysa buu meel istaagayaa warkoodii buu marka dhegaysanayaa dhegta u raaricinayaa iyaguna waxay moodayaan ninkaani inuuna warkooda la socon ama umaba jeedaanba markaasuu warkoodii halkaa ka qaadaya kaana qataat baa la yidhaahda laakiin labadiiba waa namiimiyaal waayo mar hadduu warkii qaadayo oo cid kale u geynayo waxa weeye waa namiimi wey wuxuu yidhi haytami raximahullah inay tahay kabiira ayaa waadixa waana culimmaduna oo isku itifaaqeen buu yidhi wa bihi jazama dad culammada qaar baa gooyey oo yidhi arrintaasi waa maaragtay kabiira sida axaadiitu ku ad ku caddahay oo waxa weeye ay axaadiitu ku caddahay ayaa maaragtay balaa innahu la kabiir waa tuy ay macnaha xadiidka riwaayadihiisa qabri labada qabri uu soo maray wa qaala alxaafid almundiri imaam alxaafid ibn almundir ayaa waxau leeyahay ajmacat alumma ummadda waa isku ijmaaceen ijmaac weeye ay culamaaءu lislaam waxay ku itifaaqeen oo ijmaaca inay namiimadu tahay calaa taxriimi namiima horta namiimadu inay xaaraam tahay ayay isku ijmaac oo ijmaaca ayna tahay min dunuubi alkibaar oo dunuubta waaweyn inay tahay qofka la yimaadana inuu gelayo cadaabualqabri haddaba markaa namiimadu waxa weeye waa dembi weyn oo aad iyo aad u culus cadaabuulqabrina lagu lagu gelayo kabaa'irtana ka mid a laguna tegaya naar in la iska ilaaliyana loo baahan yahay wa qaala bacdu alculamaa waxay ku fasireen namiimada anna annamiimata hiya naqlulkalaami inaad kalaamkii dadka kalaamu nnaas dadkii dadka kalaamkoodii inaad soo naqlisid bacduhum ilaa bacdin qaarkood qaarka kale ay u geeyaan calaa wajhi alifsaadi isagoo doonaya calaa wajhi alifsaadi baynahum marka culamada qaar baa saa ku fasiray namiimada marka waxaa kala duwan namaamka ficilka qofka samaynaya iyo namiimada marka namiimada tacriifteedu waxaa weeye naqlulkalaam in kalaamkii la qaado oo inta dad laga soo qaado dad kale loo geeyo adiga oo doonaya markaa inaad fasahaad ka shaqaysid oo labadan qof isku dirtid saas ayuu ku soo guurinayaa kitaabkiisa azawaajir haytami raximahullah juska labaad safxada afartan iyo lix waxaa kaloo culammada qaar yidhaahdeen wayenbagii waxaa habboon oo aad iyo aad waxa weeye u wanaagsan qofka namiimada loo keenay inuu sameeyo lix arrimood halkan waxaa marka lagu uu ku soo khulaasaynayaa haytami raximahullah namiimadii haddii la yidhi waa xaaraam oo ma bannaanoo waa min alkabaa'ir qofkii namiimada samaynayana kabiiruu ku dhacay haddii la yidhi kii warka loo geeyey maxaa la gudboon adigii war baa laguu keenay qof baa kuu yimid oo wuxuu ku yidhi hebel baa maanta saa iyo saa ku yidhi oo wax kaa sheegay maxaa kula gudboon marka dadka dhaqankooda maanta haddaad eegtid isla markaba qofkii waa u xanaaqayaa qofkii oo waxa weeye qofkii wuu la coloobayaa oo hubsan mayo oo meeshaasaa waxaa ka bilaabanaysa fasahaad iyo labadii qof inay kala go'aan oo qofkii kale waxaa laga yaabaa inuunan warbahaynin oo kan idinka dhex shaqeeyey hadhow qofkii baadba u xanaaqsan tahay adiga laakiin waxaa laga yaabaa qofkaan aad u xanaaqsan tahay inuunan arrintaba warka haynin haddaba marka maxaa la gudboon qofkan oo diinta islaamku ay faraysaa oo aadaabta islaamka la raba inaad samaysid haddii war laguu keeno waa maxay akhi fillaah wuxuu yidhi shiikhu raximahullaah haytami laabudda waa inuu qofkaasi lix arrimood ayaa wanaagsan inuu la yimaado kow marka ugu horraysa allaa yusaddiqa inuuna horta rumaysan qofkaani waxa uu u sheegay inuuna rumaysan waayo sababtu maxay tahay ilaahay baa yidhi fain jaa'akum faasiqun binaba'in in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu qofka faasiq weeye warka kuu keenay waayo qofka dadka warkiisa qaadqaadaya oo doonaya inuu dadka isku diro waa faasiq hadduu marka faasiq yahay faasiq qofka xun baa la yidhaha qof xun warkii ha rumaysanin oo qofkii walaalkaay ahaa oo warka lagaaga keenay waxaa dhici kartaba inuuna waxaanay shaqo ku lahayn haddaba markaa maadaama culummadu ay yidhaahdeen qofka namaamka ahi waa faasiq ijmaacan culamadu waxay yidhahdeen qofka dadka isku diraa waa faasiq qof faasiqa marka warkii aan rumaysanin ee waxa weeye hortaa arrintaa ka joogsa marka ugu horraysa ha rumaynin warkuu kuu keenay waxaa kaloo lagaa rabaa inaad waxa weeye qofkaan warka kuu keenay inaad ka nahyidid oo tidhaahid waxaasoo kale ha samaynin warna ha soo qaadin warka noocaasoo kalena mar dambe ha ii keenin oo haddaad qof war ka maqashid ha soo qaadin isagana inaad ka nahyidid oo tidhaahid warniyow ma bannaana in dadka war loo kala qaado waa namiimo waana faasiqnimo ilaahay ka cabso oo waxaan iska daa oo waxa weeye qofna war ha uga qaadin qof kale saddex waxay yidhaahdeen culummadu waa inaad u carootaa ilaahay darti ugu carootaa qofkaa ilaa inuu ka toobad keeno arrintaa oo ka soo noqdo mooye mar haddaad ogaatay inuu namiimiye yahay oo dadka isku diro waa inaad ilaahay darti ugu carootaa oo aad nacdaa qofkaa ayay yidhaahdeen shan waxay yidhaahdeen culummadu wa an laa yaxmilahu inuuna ku xambaarin baa la rabaa qofkii oo waxa weeye wixii aad ka adigii haddii aad qofkii ka naayday tajasus ha samaynin marka oo adigu wixii ha baarbaarin qofkii walaalkaay ahaa baxdi ha ku samaynin oo ha baarbaarin oo ha raaraadinin oo intaa qofkii u tigtay hadhin maadaa saa yidhi ma adaa warkaas sheegay waxaasoo dhan ha isku mashquulinin waayo sababtu waxa weeye ilaahay wuxuu yidhi walaa tajasasuu jaajuusnimo lama rabo marka inaad inta dad kale u dirtid aad tidhaahad bal qofkaas saasaa laga sheegaya soo baara ama soo waraysta waxaasoo dhan looma baahna midda lixaad waxa weeye oo la rabo wixii aad isaga ka nahyiday oo namiimadii aad isaga ka nahiyaysay adiguna inaad iska ilaalisid oo aadan naftaada raalli uga noqon oo aadan cidna isku dirin oo aad iyo aad aad uga digtoonaatid baa la rabaa waayo ficil xun haddii aad isaga ka nahyiday adigu ha samaynin marka saasuu kusoo khulaasaynayaa alfaqiih alhaytami raximahullah kitaabkiisa azawaajir juska labaad safxada afartan iyo toddoba ayuu saa ugu khulaasaynaya oo leeyahay lixdaa arrimood baa laga rabaa qofka warka loo keenay inuu waxa weeye ku dadaalo oo waxa weye uu ka digtoonaado inuu isaguna ku dhaco waa inuu iska ilaaliyo waay uma qaala wuxuu yidhi waxaa la qaala alxasan albasriy raximahullah ayaa waxaa laga laga soo guuriyaa kalaam aad u wanaagsan oo waxa weeye uu namiimada ka hadlay wuxuu yidhi man namma laka namma calayka waxaad ogaataa qofka adiga warka kuu keenay adigana birri war buu kaa qaadaya marka iska ilaali weligaas saaxiib ha la noqonin oo aad iyo aad isaga ilaali qofka namiimada keena ha la sheekaysanin waayo hadduu maanta adiga war kuu keenay oo waxa weeye uu war kuu soo naqliyey saasaa lagaa yidhi iyo saasaa hebel ku yidhi adigana birri warkii wuu kaa qaadaya waayo ficilkiisa ayaa qofkaa noocaasa waxaa habboon markaa inaad iska ilaalisid oo waxa weeye aad iyo aad aad uga digtoonaatid waayo kalaamka xasan albasri wuxuu ku tusayaa qofka namiimaha oo dadka isku diraya inaan la aamini karin ha aaminin marka ha aaminin oo aad iyo aad isaga ilaali ilaa inuu toobad keeno oo ilaahay ka baqo oo waxa weeye uu ka baxo waxaan uu ku jira mooye haddaba waxaa habboon inaad aad iyo aad isaga ilaalisid qofka noocaasa kana digtoonaatid sidoo kale wuxuu soo guuriyey haytami raximahullah uu keenay cumar ibni cabdilcasiis raximahullah ayaa waxaa u yimid baa la yidhi nin waa markuu amiirka ahaa nin baa u yimid markaasuu war u keenay oo qof war uga keenay markaasuu wuxuu ku yidhi dhowr arrimood baad kala dooranaysa wuxuu yidhi haddii aad doontid buu yidhi cumar ibni cabdilcasiis baa la hadlaya ninkii warka u keenay wuxuu yidhi haddii aad doontid horta warkaaga waa eegaynaa buu yidhi nandur amraka fa in kadabta buu yidhi fa anta min ahli haadihi alaaya in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu haddaad beenlow tahay oo warkaa aad keentay uu been yahay haddee aayaddaasaa ku qabsanayso faasiq baad noqonaysaa faasiqna xukumka uu leeyahay baa markaa lagu marinaya oo waxaa weeye warka aad soo qaaday ood aniga ii keentay haddaad been ku sheegtay faasiq baad noqonaysaa oo aayaddaasaa ku haysata ilaahay baana amray inaannu qofkii war noo keena warkiisa aan tatabbut ku samayno waaye wuxuu yidhi markaa wa in kunta wa in sadaqta buu yidhi haddii aad run sheegtayna fa anta min ahli haadihi alaaya oo waxa weeye haddii aad xataa run sheegtay oo waxa aad sheegaysid ay run tahay laftigeeda ma nabadgelaysid oo waxa weeye arrintaada waa la eegaya waayo sababtu waxa weeye qofka xataa runba isagoo sheegaya lama rabo inuu dadka warkiisii naqliyo waayo sababtu wuxuu noqonayaa aayaddaanaa qabsanaysa fa tabayanuu baa qabsanaysa oo isagana tatabbut baa lagu samaynaya wuxuu yidhi haddii aad doontidna buu yidhi wa in shi'ta cafownaa canka buu yidhi haddii hadda aad waxoo dhan ka noqonaysid oo warkaaga hadda aad dib uga noqonaysid oo aad ka joogsanaysidna hadda waa ku cafiyeynaa oo mar dambana ha u noqonin ninkii wuu arkay cumar cabdilcasiis inuusan ahayn nin war loo keeni karo oo nin diintii garanaya uu yahay markaasuu yidhi alcafwu yaa amiir almu'miniin cafwi cafwi baan weydiis hallay cafiyo bes waxba yaan arrintaydii lasii wadwadin hallay cafiyo oo waxa weeye maaragtay cafi ayaa raba una noqon mayo laa acuudu ilayhi abadan dib dambe war u soo naqlin mayo ee hallay cafiyo kitaabkiisa azawaajir juska labaad afartan iyo toddobo ayuu ku keenay waxa weeye kalaamkaana haytami raximahullah haddaba ikhwaani fillaah waxaa halkaa inooga caddaatay inay kabiiro tahay namiimadu ayna bannaanaynna loona baahan yahay dadka islaamkaa dhexdooda inaanan fasaad la dhigin oo aad iyo aad la ysaga ilaaliyo qofkii marka horay u sameeyey oo ugu dhacayna inuu ka toobad keeno rabbigii subxaana qaadirkaa u soo noqdo oo uu arrintaa iska ilaaliyo dib dambe ayaa la rabaa oo waxa weeye ka digtoonaado kabiirada ku xigta oo assaadisa walarbacuun ayaan ku daraynaa waxaa weeye anniyaaxatu walladmu anniyaaxa waa qaylada qofku inuu meydku markuu dhinto qof markuu dhinto dadkii meydka qaraabadiisa ahaa ama ninkii markuu dhinto naagtii uu qabay ama dadkii ehelkaa inay qayliyaan oo dhawaaqaan ayaa la yidhaahdaa niyaaxa alladmuna waxaa laga wadaa waa markay wejiga iyo dhardharbaaxayaan oo waxa weeye ay maaragtay dhibaatada samaynayaan oo qaylinayaan wa qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ithnaani laba arrimood humaa binnaasi kufrun laba arrimood dadka dhexdooda waa gaalnimo ay dadka islaamka oo muslimiinta ah laba arrimood oo ay sameeyaan laba ficil oo ay sameeyaan waa gaalnimo maxay yihiin labadaa ficil addacnu fi nnasab gaalnimadan markaa kufrunta laga wado ay macnaha waa kufrun duuna kufri waa kabiiro weeye ee ma aha tii mukhrija can ilmilla uu qofku diinta kaga baxaye ma aha waxa weeye addacnu fi nnasab nasabka qofka in la caayo nasabku waxa weeye qofku meeshuu ka soo jeedo oo ku abtirsanayo inaad wax ka sheegtid qofkii wuxuu ku yidhi reer hebel baan ahay saa tiri ma tihid reer hebel waad sheeganaysaa ama inaadba u ogoshahay inuu reer hebel yahay laakiin inaad reer hebel wax ka sheegtid oo tidhahay reer hebel waa nasabkooda uma fiicna waa dad liita waa xagga inaad dhacnidid weeye qodobka labaad waxa weeye uu nebigu yidhi midda labaad waanniyaaxatu canil cala almeyit anniyaaxatu cala almeyit meydka in loo qayliyo oo waxa weeye loo dhawaaqo oo waxa weeye dadkii markay masiiba timaado inay qayliyaan imaamu muslim baa werinaya min xadiidi abi hurayra radia allahu canhu haddaba waxa weeye xadiidkaani qaala alimaamu nawowi raximahu ullah wuxuu yidhi xadiidkaani wuxuu ku tusayaa calaa taqliidi taxriimi addacni fi nnasab waanniyaaxa labadaa ficil inay xaaraam yihiin oo weliba xaaraamnimadoodu ay aad u adag tahay ayuu ku tusaya wa fiihi aqwaal qiila waxaa la yidhi buu yidhi macnaha markuu fasiraya wuxuu leeyahay aqwaal badan ayaa lagaga hadlay ay niyaaxada waxa laga wado culummadu aqwaal badan bay ku leeyihin wuxuu yidhi qowlka ugu saxiixsan waxa weeye annahumaa min acmaali alkufaar ay macnaha labada arrimoodba niyaaxada iyo dacniguba wuxuu fasirayaa kufrigu waa maxay qowlka ugu fiican waxa weeye buu yidhi inay yihiin min acmaali alkufaar gaalada ayaa samayn jidhay waa acmaal aljaahiliya dadkii jaahiliga ahaa ayaa samayn jiray acmaashaan ma aha acmaal qof muslima uu sameeyo qofkii marka la yimaada ficilkoodiina dee camalkii gaaladoo kaluu la yimid oo waxa weeye uu ku dhacaya qaarna waxay yidhaahdeen culummadu ay ku fasireen annahu yu'addii ila alkufri wuxuu gaarsiinayaa qofka arrintaas sameeya inuu gaaloobo qaarna waxay yidhahdeen maya waa kufraanu nicma nicmat alixsaan calaa kulli xaal waxa weeye gaalnimadaani ma aha mukhrij can ilmilla oo tii diinta looga baxaya ma aha qofkii sameeya laakiin waxa weeye waa camal xun oo kabiire ah oo loo baahan yaha in laga dheeraado qofku hadduu dhinto dee qof aan dhimanayn ma jiro maxaad u qaylinaysaa adigaba berri baad dhimane qof walba waa dhimanayaa mawdkana waa la sugayaa qof walba kullu nafsin daa'iqatu lmowt ilaahay baa caddeeyey haddii markaa maanta qof uu dhinto waxbaha qaylinin qofka waa ka nixi kartaa oo laguma diidana inaad qofkii ka naxdid oo qalbigaaga ay naxdin gasho ama ilma kaa timaaddo laakiin qaylada carabkaa la diidan yahay inaad qaylisid oo erey xun ku hadashid ayaa la diidan yahay sida dadku sameeyaan waa hoognayey balaayaa nagu dhacday mashaakil waxa weeye waxaasoo dhan lama rabo qofku waa inuu yidhaahdaa innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun allihii subxaana qaadirkaabaa arrintan keenay waa inaad ku raalli noqotaa marka arrintan dumarkaa u badana dumarku waa inay aad isaga ilaaliyaan oo ka digtoonaadaan wa fi lxadiidi saxiix imaamu muslim uu wariyey waxaa ku sugan inuu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam annaa'ixatu gabadha qaylisa waayo waxaa annaa'ixa looga cabbirayaa dumarka arrintan aad u sameeya gabadha qaylisoo meydka u baroorata idaa lam tatub haddaynan toobad keenin ulbisat waxaa loo xidhayaa oo dhar looga dhigayaa dircan diric min jarab jarabku waa cadhada cuncunka iyo cadhada qofka waxaa weeye jidhkiisa googoynaya ayaa lagu cadaabaya oo inta loo geliyo ayaa cadaab looga dhigaya wa sirbaalan min qadiraan ay nuxaas macnaha qadiraanku waxa weeye waa sida ibnu kathiir uu ku keenay tafsiirkiisa cabdullaahi ibnu cabbaas uu leeyahay alqadiraan huwa nuxaas ay waa macdan la dhalaaliyey iyo maar oo qofkii markaas gebigiisiiba dee looga dhigayo cadaab marka haddii dhar lagaaga dhigo oo waxa weeye laguu geliyo oo mara inta laguu geliyo nuxaasa oo waxa weeye la dhalaaliyey ti adoo dhan waa gubanaysa haddaba markaa cadaabta noocaasa yowma alqiyaama ayay qiyaamaha la kulmaysaa gabadha qaylisa oo u baroorata meydka imaamu muslim ayaa werinaya waa xadiis saxiixa min xadiidi abi abi maalik alashcariy radia allaahu canhu marka ama rag ha noqdo ama dumar ha noqdee xukumku labadaba waa gelaya qofka qayliya oo u baroorta meydka waxa weeye arrintaasuu ku dhacaya waayo sababtu waxa weeye qofku waxaa la rabaa qadarta rabbi inuu ku raali noqdo oo uu oggolaado qofkan ilaahay inuu abuuray shala maantana uu dilay qof walbana uu dhedhaminaya arrintan wa qaala nabiyu sala allahu calayh wasalam laysa minna ay dariiqayagii iyo manhajkayagii iyo caqiidadeedii iyo dariiqayagii kuma taagna laysa minnaa macnaheedu ma aha inuu qofku gaal yahay ee waxa weeye laysa calaa dariiqatina dariiqayagii iyo manhajkayagii kuma taagna iyo sunnihii man daraba alkhuduud qofka dhabanka garaaca qofka markii meydku uu dhinto oo masiibadu timaaddo dumarkaa u badan dhabanka ayay gargaraacaan oo waxa weeye gacmaha la dhacaan wa shaqa aljuyuub dharkana jeexjeexa juyuubka waxaa laga wadaa fatxatulcunuq diraca meesha ay dumarku ka gashadaan qoorta meeshay ka geliyaan fatxada meesha caadadoodaa waxay ahayd inay markay dhabanka gargaraacaan ay gacanta ku qabtaan oo markaa dharkana jeexjeexaan oo waxa weeye dhibaatada ay sameeyaan wa shaqa aljuyuub dharka waxa weeye saa u jeexjeexa wa dacaa u yeerta bidacwa aljaahiliya dacwadii jaahiligana u yeerta waa maxay marka dacwa aljaahiliya dacwa aljaahiliya waa waxaan haddaba dadku ay sameeyaan hoogayoo ba'ayay buu leeyahy macnaha hoogna waa igu dhacay waanan halaagsamay inkaar baa oo awal ma qofkaana wax kaa celinayey qofkaana hadduu dhintay muxuu adiga kaa celinayey qof walba waa dhimanayaae saa daraaddeed lama oggola marka inaad u qaylisid qof meyda oo dhintay aad waxa weeye una jeexjeexdid waxa weeye dharkaaga waa xaaraam dumarka marka waxaa la rabaa arrintaas inay aad iyo aad isaga ilaaliyaan waana xadiidkuna waa xadiid muttafaqun calayhiya oo bukhaari iyo muslimba ay werinayaan waay haddaba wuxuu ina barayaa xadiidkaasina min xadiidi cabdullahi ibni mascuud weeye wuxuu ina barayaa inay xaaraam tahay in loo yeerto dacwa aljaahiliya oo sidii jaahiligii oo kale aad samaysid inay xaaraam tahay oo aan la oggolayn oo arrintaa aad iyo aad looga digtoonaanayo ayuu ina barayaa xadiidka ku xiga nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam inna almayita yucadabu fii qabrihi bimaa niixa calayhi qofkii dhintay niyaaxadii adigu aad samaynaysay oo aad qaylinaysay qofkii dhintay bay dhibaato u geysatay waayo xadiidkaani waxau leeyahay oo muttafaqun calayya qofkii dhintay waxaa lagu cadaabayaa wixii loogu niyaaxeeyey oo niyaaxadii loo sameeyey oo loo qaylinayey ayaa lagu cadaabayaa culammadu xadiidkan waa ka hadleen horta waa xadiid saxiixa oo muttafaqun calayhi aan shaki ku jirin laakiin culummadu waa ka hadleen oo waxa weeye aqwaal aad u badan baa ku jira macnaha qofkaani see loo cadaabayaa camal uunan samayn miyaa lagu cadaabaya ayay ayaa in badan laga hadlay qaala alimaamu nawowi raximahullah fii sharxi muslim wuxuu yidhi culammadu waa isku khilaafeen fii haadihi alaxaadiid ee axaadiidtan ka hadlaysa qofka in lagu cadaabaya qabrigiisa wixii dadkiisii ay samaynayaan oo niyaaxada ahaa jamhuurulculamaa waxay yidhaahdeen waxay ku dhacaysaa arrintaasi dadka waa la kala qaadaya man radiya qofkii ka raali noqday in loo booyo oo loo niyaaxeeyo markuu joogay isagu qofkii raalli ka ahaa ama waxa weeye u dardaarmay oo ahalkiisii u dardaarmay siday jaahiligu samayn jireen oo yidhi haddii aan dhinto waa in la ii ooyaa oo la ii niyaaxeeya qofka noocaasay ku dhacaysaa baa layidhi fa haadaa yucadabu bibukaa'i ahli waa lagu cadaabayaa iyadoo lagu xumaynayo oo waxa weeye qofkaasi wixii uu shalay isagu sababtuu la yimid ay tahay li'annahu bisababihi weeye waa sababtuu isagu la yimid oo waxa weeye uu amray ahalkiisa kaa horta markaa in la cadaabayo shaki kuma jiro oo waxa weeye xadiidku kaas horay buu kaga dabakhmaya waayo sababtu waxa weeye haddii ninkii markuu noolaa uu xaaskiisii la dardaarmo iyo ilmihiisii oo yidhaahdo haddii aan dhinto ii ooya oo ii niyaaxeeya oo waxa weeye ii baroorta hade marka waa kugu dhacaysaa oo waxaan adigaa kasbaday waa lagugu cadaabayaa marka markay qaylinayaan oo barooranayaan ayaa qofkii la cadaabaya qaar culammada waxay yidhaahdeen waxay yidhahdeen jamhuurulculamaa fa amaa man bakaa calayhi ahluhu qofkii ahalkiisu u ooyaan oo u niyaaxeeyaan min hayri wasiyatin isagoon u dardaarmin oo aan odhan halaii ooyo oo waxa weeye arrintaa ka aan isagu dardaarmin raallina aan ka noqon dee waxba la cadaabi maya bay yidhaahdeen waayo waxay u deliishadeen aayadda qur-aankaa odhanaysa walaa tasiru waasiratun wisra ukhraa qofna waxa weeye qof kale dembigiis la saari mayo waxay yidhaahdeen wa kaana caadatu alcarab alwasiyatu bidaalika way isku dardaarmi jireen oo waxay odhan jireen sidii maaragtay qowlkii ibnu cabdi darfata ibnu cabdi oo kale markuu u dardaarmayay xaaskiisii wuxuu yidhi idaa midtu haddii aan dhinto fa ancini ii oy macnaha ii niyaaxeeyo waxa weeye nacyi ii samee oo waxa weeye dadka ogeysii bimaa ana ahlahu wixii aan ahal ugu ahay wa shaqii calaya aljayba waxaadna jeexjeexdaa ay jeebkaagii dharkaaga jeexjeex yaa ibnata macbadii macnaha xaaskiisii buu la dardaarmayaa oo wuxuu leeyahay markaan dhinto ii niyaaxe oo ii oy oo dharka jeexjeex oo waxa weeye ogeysi inaan nin fiican ahaa dadka oo maxay ku taraysaa markaa waxba tari mayso bal cadaabiya wuxuu ka qaadayaa iyo dhibaato marka waxay yidhaahdeen jamhuurulculamaa sida uu soo guurinayo imaamu nawowi xadiidku wuxuu ka soo baxay fakharaja alxadiidu mutlaqan xamlan calaa maa kaana muctaadan lahum wixii ay samayn jireen ayaa xadiidku nahyinaya ee waxa weeye qof walba oo dhintay ma aha in niyaaxadii lagu cadaabayo haddaba qowlkaa hore oo ugu raajaxsan waxa weeye oo jamhuurulculamaa ku tageen qofkii isagu raalli ka ahaa oo sabab u noqday in loo ooyo oo loo niyaaxeeyo oo waxa weeye maaragtay loo qayliyo oo kala dardaarmay dadkiisii kaas ayuu ku dhacayaa kalaamku oo waxa weeye la cadaabaya wa qaala daa'ifatun qaar kale culimmada waxay yidhaahdeen waa qofka dardaarmay way ku dhacaysaa iyo qofkii isagu aan ka nahayin markii hore waxay ku dareen iyagoo culammadaa kale waxay yidhaahdeen qofka waajib waxaa ku ah oo ninka waajib ku ah inuu reerkiisa kala dardaarmo oo yidhaahdo haddii aan dhinto aniga waxba yaan la ii ooyin yaan la ii barooranin arrintaasi waa bidco sidii cabdullaahi ibnu mascuud iyo saxaabada qaarkood ay sameeyeen oo ahalkooda ay arrintaa aad iyo aad ugula dardaarmeen oo yidhaahdeen arrintaa iska ilaaliya ha u dhowaanina qofkii marka ka taga oo dardaarankaas aan samaynin oo hadhow ehelkiisii markaa ay baroortaan oo la yimaadaan niyaaxada isagana way ku dhacaysaa bay yidhaahdeen culammada qaarkood oo isagana dee waxaa ku dhacaysaa sabab buu u noqday waayo wuxuu ka tegey alamru bilmacruuf wanahyi cani almunkar munkga munkarka inuu ka nahayo ayaa la rabay dadkiisa marka qowlkaasi wuxuu keenayaa inay waajib tahay qofka inuu ka nahayo ahalkiisa arrimaha noocaasa waxaana ka sii horraysa inuu diinta baro qof walba waxaa laga rabaa nin walba maalintuu xaas hantay oo waxa weeye mas-uul ka noqday inuu diinta ilaahay baro oo waxa weeye wixii xaaraama iyo wixii xalaala uu kala baro oo waxa weeye ay ka digtoonaata markaa hadhow wixii mashaakil keenaya oo dhan waaye wa qaala daa'ifatun qaar kale waxay yidhaahdeen macnaahu waxa weeye annahu yucadabu bisamaacihi bukaa ahlihi macnaha maqalka uu maqalayo ayay cadaabta laga wadaabay dhaheen laakiin arrintaasi waxa weeye maaragtay qowlalka kalea ka raajaxsan calaa kulli xaal qowlka wuxuu rajaxay imaamu nawowi raximahullah sida qaadi ciyaad iyo uu ka soo guurinayo waxa weeye qowlkii hore oo waxa weeye raajixa oo jamhuurul culamaa ku tageen oo yidhaahdeen waa qofka dardaarmay oo dadkiisii kala dardaarmay kaas ayaa laga wadaabay dhaheen qofka arrintaani ku dhacayso calaa kulli xaal qof walba oo islaama waxaa la rabaa inuu ka digtoonaado culammada qaar waxay ku fasireen oo yidhaahdeen waa gaalada arrintan waxay ku dhacayso oo iyaga ayaa maaragtay arrintaani ay ku dhacaysa calaa kulli xaal waxaa la rabaa inuu qofka islaamkaa ka digtoonaado ouna marnaba u dhowaanin arrinta noocaasa dumarkuna aad iyo aad isaga ilaaliyaan niyaaxada waayo qofkii dhintayna mashaakil baad u geysanaysaa naftaadana mashaakil baad u geysanaysaa wuxuu yidhi imaamu dahabi raximahullah xadiidka ugu dambeeyo baabka uu ku soo gebagabeeyey wa bara'a annabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu ka beri noqday ay macnaha anaa beri'un uu yidhi anaa beri baan ka ahay buu yidhi dhowr arrimood qofka sameeya alsaaliqa waalxaaliqa waalshaaqa ay saddexdaas arrimood waxaa weeye oo xadiidku waa muttafaqun calayh oo bukhaari iyo muslim baa werinaya min xadiidi abi muusa alashcari marka lafdiga ugu horreeya assaaliqa assalqu waxaa la yidhaahdaa assawtu shadiid codka aad loo qayliyo ay rafcu sawt cinda almasiiba markay masiibadu dhacdo qofka codkiisa kor u qaada yuriidu rafcahu fi lmasaa'ib macnaha dhibaata markay dhacdo inaad qaylisidoo afkaaga furatid saas ayuu ku fasirayaa ibn alatiir fii kitaabihi annihaaya fii qariib alxadiid alxaaliqana waa midda alatii taxliqu shacrahaa cinda almasiiba markay masiiba dhacdo ayay dhaqan waxay u lahaan jireen madaxay iska xiiri jireen markii ninkeedu dhinto ayay madaxa xiiri jidhay oo odhan jidhay masiiba igu dhacday markaasay madaxa xiiraysa wa qiila waxaa la yidhi oo kale allatii taxliqu wajhahaa liziina waxaa soo gelaya baa la yidhi alxaaliqa dumarka wejigooda timaha ka soo baxa intay xiirto quruxda raadinaysa waana horaan u soo marnay oo waxa waya arrintaa inay kabiiro tahay oo aan la oggolayn in timaha wejiga laga xiirxiiro haddii ay tintin ka soo baxo wejiga ashaaqana waxa weeye allatii tashuqu thawbahaa cinda almasiiba waa midda dharkeeda waxa weeye waa midda dharka jeexjeexaysa markay masiibadu ku dhacdo oo waxa weeye dharkii jeexjeexaysa haddaba marka intaasoo dhan waxay ina baraysaa oo inoo caddaynayaan axaadiidtaas inaan la oggolayn oo ay xaaraam tahay inuu qofku arrimaha noocaasa uu la yimaado haddaba qof walba oo muslima waxaan ugu naseexaynaynaa inuu waxa weeye ka digtoonaado arrimaha noocaasa si uu maaragtay naftiisa iyo diintiisa ula badbaado oo unan arrimaha ugu dhicin insha allahu tabaaraka wa tacaala intaa ayaan ku joojinaynaa qofkii marka su'aal ka qaba waa weydiin karaa insha allah wasubxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astakfiruka waatuubu ilayk walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin